daraad waxaa la dilay taliyihii ilaalada ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeel gaarka ee jubba ee fartaag uu madaxda u yahay sargaalkaasi maxaa loo dilay sababta lala xiriiraya waa maxay walaalow dhacdooyinku way iska dhacaan dawladda kumeelgaarka meesha ay jirtaa dogsantaa in maarata maalwalbaba qarax maarata loogu dhigaayo wariyaasha iyo maarata saraakiisha loogu dhigaayo marka dhacdada soomaaliya baan u joognaa sirgaalka sirgaal saro ayuu ahaa muxuu ahaa staafku madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ninka staafkiisa dhan haysto ahaa nin aada u shaqdoon aada u tababaran buu ahaa runtii hadda ninkaas arrintiisa ilaa waktigan kolley ragna waa loo xiran yihiin meel lama saarna ninkaas waa la dilay hadda meesha lagu dilayna meel shicib dhexdiisa meel madaxtooye iyo soona iyo militara ayay ahayd arrintaas maarata way dhacday kolley way dhacday qadar ilaahi bayna ku dhacday arrintaas maaragtay tillaabada laga qaadi doono waxay noqon doonta garanayna laakiin walaal magaalada horey ugu ficneen laakiin arrintaas way dhacday sirgaalkaas sidii lagu dilay ilaahay baa og laakiin kolley malaysia oo soo dagaalamo u ahaa kolley hadda dadka waxay isleeyihiin kana qabiil saas inay jirtaan loo malayna ma garatay waa gartay wararka qaar waxay sheegayaan in magaalada ay ka jirto kubsi iyo dhac loo geysanayo dadka qaarkii maamulkan ilaa iminka uu wax ka qaban la-yahay markaas oo laisma oran karo xaaladu weli faraha ayay kasii baxaysaa walaalow horta waxaa fiican kolley anigu hadda bini-aadan baa nahay ma waana la dhimanayaa wixii maarata xaqiiqada inuu qofka ka warramaa fiican ma garatay magaalada waa jirtiin mar ammaankeeda oo gacanta kasii baxaayo oo kuf iyo dhac iyo dhimasho intaba ay socotay oo qabiilnimada isku laaynayo oo tiro fara badan ay iska imaanaysa oo dadka qaar aan la sheegin wajika dhacdadan hadda cusub sirgaalkan daraa lagu dirin arrintaas arrintaas ma hadda maaragtay kusoo siyaadi taasna marka kulleyba hadda waxaa nolosha iyo ninkii ninka dilay iyo wixii nimanka la duwanay wada xiran yihiin islamarkaasna jawaab maaragtay sharciga waafaqsan ladoona sidaas ayaa maarata hadda wararka ay noogu socdaan su-aasha kale jeclan kuweydayaa waxay tahay maalmahan waxaa soo baxayey in cornel barhiiral uu wado abaabul dagaal islamarkaana uu ku wajahan yahay magaalada kismaayo adinku haddii aad tihiin odayaasha dhaqanka beesha uu kasoo jeedo barhiiral dadaal ayaad wadeen sidii loo soo xareyn lahaa ciidamada goobeen marka arrimahaasi maxaad kala socotaan halkeese waxay idiin marayaan walaalow arrintaas barhiiral anigu waxba kalama socdo beesha hadda uu kasoo jeedana wax hadda abaabul iyo wax hadda ninkaas ku wajahan ma jiraan way jirta mar abaabul iyo hawshaas maaragtay beesha ay ka shaqaynaysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiwelina maarata hawshaas maaragtay wasageeda kala shaqaynayay saraakiil kale oo amison iyo saraakiil kale oo dawladda waxaas dhan mar laga wada shaqaynayay si gud way jirtay hadda wax xiriir oo barhiiraale iyo odayaashaas iyo jifadaas hadda ka dhexeeya oo laga soo xareynayo ama dagaal looga joojinayo ogna ma laha kulley barhiiraale talada hadda markaas loo wado diyaarka loo ahay wuu jiray arrintiisa kule dawladda kumeelgaarka iyo kule maarata adduunka cidda naga kale waa naga nagayna dheer ay u taallaa wax hadda awood dagaal oo magaalada kusoo qaadin maana maqal mana arkin mana filayn hadda magaalada dagaal kusoo qaadi karo waayo magaalada ciidan ajinabiha joogo ninka kor kasoo gala macnaha waxay aqoonsanayiin maarata wax geesi way aqoonsanayiin walaal arrintaas marka wax xaqiiqa annaga uma hayna haddana wax annaga kala oo barhiina saacadan hadda la joogo naga dhexeeyo ama xiriir oo leenahay ama soo xarow ama joog ma jiraan kala mar bay ahayd markiina sidaas ayay hawshaas ay ku gabagabowday ma garan